hadda markan eegno munaafaraadkoodii iyo isticmaalaadkoodii waxaa aada ugu shuhuroobay inay asalka u isticmaalaan maxalu xukmi nas oo ah imika sa khamradii oo kaleetan macluulkan halkan ama burkii oo kale maxalu xukmi nas baa asalka u badnayd inay u isticmaalaan kuwa kalena wada asalun waa yahay waama almucallalu lahu waxaan isaga cilada loola imanayo ee isaga loo cilaynayo wax fahuwa alxukmu xukumka weeye waama almucallilu waa ism mafcuulkani ma ism faacilkani fahuwa munasibu lilcilati kii ciladanba keenay ciladan cilo kaba dhigay ayaa mucallilkii ah waama almuctallu fahuwa almustadid cilati ka ciladan diidiya muctal oo dee bal markaas anu muctalkuna uu noqonaya sida dee almuxtajba waa kii xujaysanayay wax kana waa almustadilu bilcila cilada ka daliishanaya kaas baana muctalka uu yahay bal tani waa iskaba tacaariifkuude faslon waclam waxaad ogaataa ana alcilala asharciyata cilashan sharcigiihi amaaratun waxay calaamo u yihiin cala alxukmi xukumkay calaamo u yihiin wadalaalatun calayhi waanay ina tusayaan oy tilmaamayaan oo dee waa wax calaamo iyo dalaalo waa ina tusaya xukumkii oo bal matalan iskaarkii hadduu imaka cilo sharciya yahay xukumkuna uu yahay xaaraam waxaa iskaarka keenaya dee iskaarkan helitaankii ama ciladan oo kale oo iskaarkan sugnaanshihiisu wuxuu calaamo u yahay ina tusayaa xukumkii waxaan ilahaa oo xaaraamnimadkiiba ah kaas buu calaamo iyo amaaro uba yahay wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mida man qaala ku yidhi hiya ciladu ama alcilal asharciya muujibatun lilxukmi xukumkii mid keenaysa weeye oo dee kollay waa adigu wax weyn oo u dhaxeeya ma jiro taa hore calaamay u tahay oo dee kolkol waabayn suurooyinka qaarkoodna ciladii ama wixii way kala hadhi karaan oo jacli baa meeshii jira ilaahay baa subxaana watacaala cilo waxaan ugaba yeelay haddaan taasi jirinna cilo may noqoteen xukumkan keena may noqoteen tadna san dee cilal cilooyinkan caqliga ah iyadu aanay bal matalan markaa kol haddii la helo wixiina la helayo uun oo iyadu ay wixii keenayso ayay yidhaaheen maya xukumkii iyadaa waajibinaysa laakiin goormay waajibinaysaa bacdamaa jucilat cilatan waxaa xukum kaba keenaya waa iyada intii cilo laga dhigay dabadeed ee shaaricu cilo kaba dhigay dabadeed alaa tiraa miyaad arkahayn annahu yajibu inuu waajibayo iijaabulxukmi xukumkii oo la sugo biwujuudiha kol haddii ciladii la helayeen xukumkii in la suga meesha uu waajibayo dee taasna maxay keenaysaa inay ciladani wixii waajibiyayo xukumka ay tahay wa minhu man qaala laysat bimuujiba me waa calaamo uun shaaricu yeelay ee laakiin xukumkii waajibinaya ma ahoo dee waxaaba dhici karta awqaadaha qaarkeed inaanay waajibin khaasatan intaan cilada lagaba dhigine cilo sharcigu aanu u muujin cilo inay tahay marka horeba way jirtay laakiin xukumkaasi kamuu dhalanahayn marka amaarun bay u tahay calaamun bay u tahay waxilowba in la waajibinaya ma aha ayay barhkoodna yidhaaheen liannahaa low kaanat hadday tahay muujibatan mid waajibinaysa mid waajibinaysa oo ujeedadu ay xukumkan iyo dhibta keenaysa ay too kol haddii la helo ilowba ilow xukumkuu imanayo lamaa jaaza ma banaanaadeen an tuujada in la helo ciladii fii xaalin xaalo oo walaa tuujada oo bal markaasna dee xukum iyadiina ujeedadu iyadoo in waxa weeyaan la helo oo ciladii haddii ay tahay mid waajibinaysa hadday tahay lamaa jaaza ma banaanaadeen an tuujada fii xaalin oo walaa tuujada ay walaa yuujada alxukmu xukumkiina in dee wakti la helo iyadii oon xukumkiina la helin oo kolley bal hadalka marka dambean yar eegi doonaa waxaa khilaafkan kaba ratibmaya hadalkuna waa inoo socdaaye laakiin waxaa adigu ujeeddada intani ay tahay uun markaynu eegno ciladan shaarici ayaa ma ayaa dee imaka ka dhigay cilo taasaa keentay xukumkani inuu kaba ratibmo oo imika bal burkaa horeynu soo aragnay eeg waxaa meesha jira xukun bay leedahay waxaa dee acyaantii rabowiga ahayd oo haddii layskuba iibiyo ma bannaana in la kala badiyaa shaaricataa kaba dhigay ciladaana xukumkan kaba ratibay haddaan shaaricu kaba dhigin oo bal matalan aanay taasi iman dee waxaan sa umuuraha kale iyo waxyaalaha kale unbay noqon lahaayeen oo wax bal metel ka iman lahaa halkaa may jirteen xukumkanna maba yimaadeen bal dee si mar horena aan meel kuba soo aragnayna haddii imika madcumnimoba aan qaadano cilladu inay tahay oo la yidhaha ducmigan baa keenaya in taxriima tafaadul haddii la yidhaha maya ducmigiiba waaba shaygaa had iyo goor dadku ay u baahan yihiina si la doonaha loo kala qaatay waxyaalo kale laga dhiga inuu xukumka cilladaasi ay xukumkaa keento laakiin halkan xalaalnimo adigu aanay keenin ee iyaduna wax manciyo xagga dee caqli ahaan ka imanayaana ma jirto shaaricii baa tan kaba dhigay dee xikmo iyo maslaxo ku sugan daraaddeed haddii xukumkuu si kale yahayna waabay suurtagal bay noqon layd marka waa wax ku yimi jacla jaacil ku yimi amayn markii cillo laga dhigay uun tani keenta eh markii waxa weya waqti kasta wax keenaya maaha si kale haddaan uba dhigana cilladan inuu waxani madcuum yahay ama waxaan khamrada iskaarku ku sugan yahay intaa naskii xukumkan caddaynaya iman way jirtay xukumkaasna may lahayn oo khamradna intaan la xarimine naski iman dee xaaraamnimo iskaarkii waa jiray haddana xaaraamnimadii ma keenahayn inburkana intaan naskan iman acyaantan inoo caddeeyey ee bal maalan inoo caddeeyey haddii laysku iibinayo tafaadulku inuu xaaraam yahay intaanu naskaasi iman haddii la kala badiyo haddii lasi la doono ayuunbaa loo kala iibsanayo iyaduna xukunkaasi ma jirin marka waxaad meesha muuqatay inay cilladu haddii aybay leeyihiin mar kastaba wax keenayso naska hortiiba way keeni lahayd oo kal markii la helayba xukumkani uu ka dhalan laha kamuu dhalan shaarici baa kaba dhigay waa wax jacli kuba yimi iyo yeelitaan iyo wadcin kuba yimi saa daraaddeed iyadu waa amaaro uun calaamo une wax xukumka soo jiidaysa mayahan oo hadday iyadu ta keenaysa ay tahay dee wakti kastaba way keeni lahayd qabla imaka waxa weeyaan naskanna iyadoon keenin baan aragnaa taas bay ujeeddadu tahay laakiin kalaamkaan kusoo yarlaami doonaa kalcilal alcaqliyati sida cilasha caqliga ah oo kale oo marnaa waxay ahaan layd anaa la kaanad muujibatan kalcilal alcaqliya cilooyinkan caqligaasay iyadu waxa weeyaan xaaladoodu tahay waxay leeyihin cilladu markaanay sharciyo ahayn ay caqliyo tahay xukumkan way waajibisaa dee iyaduna waxa weeyaan dee mana aha jacla jaacile sideedun bay u keenaysaa xukumkan u waajibinaysaa bal maalan haddaan eegno shaygan mutaxarigaa ee dhaqdhaqaaqaya ee waxaan waxa weeye keenaya xarakada ama dhaqdhaqaaqaasi waa cilladiisu waa alxaraka oo kale ama kaatun imika bal matalan far kuba jiro oo dhaqdhaqaaqaya dee wuxuu la dhaqdhaqaaqaya un waa xarakat alusbuc marka waxaan odhan karnaa khaatimkan xarakadiisan cilladu maxay tahay waa dee xarakadii usbuca cilladu ay tahay kol haddii la helana waa la helaya iyadu tan bay keenaysa oo markaa kuma xidhnana dee shaaric iyo ama cid kaloo cillo kaba dhigtee sideeda ayuunbay waxani u xasilayaan kol haddii waxan wixii cillada u ahaa la helo ama sababta u ahaa la helo wixii markaa dee mubaasharatan wixii waa la helaya un toos baa le isaga kumana xidhna waqti se imaka taa hore ay ugu xidhnay dee markaa shaarici kaba dhiga cillo ayuunbaa xukumkani kaba ratimaya intii ka horreysay kamuu ratimayne taa iyada xaalo kastaba wixii way ka ratimayaan ama wixii way ka dhalanayaanun oo wixii dee ay cillada u ahayd waxaan ee ka dhalanayay way kaba dhalanayaan oo cillasha caqligu taasba in ama laakiin tan iyada cilladan sharciga ee sharcigii markuu cillo ka dhigay unba axkaamtu kaba ratimantay intii hore iyadoo jirta eeg iyadoo jirto cilladani ay jirtay ayaan axkaamtani kaba ratimahayn bal marka haddaba haddii waa amaaro un aanay ahayn ama dalaale dee waxayna tusaye muujibo tahay de waxay noqon lahayd in sidaa cilasha caqligo waqti kastaba xaal waxani way kaba ratimila bal taasi waa waxaan uu uga jeedo kal cilal caqliya bal maalan waxaa jirta un cilasha ama ciladay u qaybiyaan laba mid caqliya iyo mid sharciye ah waxyaalahay ku kala farqiyaanna waxaa ka mida tan caqliyadii iyadu cillo kuma noqonayso cid ka dhigta cillo oo marka ladeesan oo kale imaka haddaan eegno burka madcuubnimadii waxay cillo xukumkan u noqotay kaba taxriimu tafaadul oo kale sharcigiibaa ka dhigay haddii aantaasi jirin cillo umay noqoteen xukumkan iyo cillo umay noqoteen in laakiin in ciladan caqligii sadee xarakadan ama mutaxariga oo kale ee xarakadan dee jirta uu la dhaqdhaqaaqayo maaha wax jecli iyo wadci iyo waxyaalahaase sideeda ayuunbaabay xaaladani u xasilaysaa oo iyada nafteediibaa binafsiha ayay ciladii tahay waxani tanna mee waa jecli iyo yeelid lagaba dhigayoo dee tan cagsigeed baaba xukumkii uu kuba iman kari lahaa haddii shaaricu kaba dhigo marka arrin kalena cilada caqligii iyadu xug waxaan way keenaysaa laa tataqayaru bizamaan oo kalena wax isbedbedelayo zaman iyo zaman ay ku kala duunaan kartana ma laha sida xarakat almutaxariga aan sheegay ama cilada sharcigii cilo waxay u noqotay jacligan sharcigu kaba dhigay ama bijacli jaacil baa cilo kaba dhigay intii aan sharcigu imanna iyadoo jirtay cilada nafteedu ayaanay haddana xukunkan iyo waxyaalahani kaba ratibmahayn oo markaa waxaa dhacaysa inay dee zaman uun cilo noqoto inay zaman kalena sa dee ay imika cilosha sharcigiiba ay yihiin qabla wuruudi sharci way jireen laakiin cilo ma ahayne zaman inay khaas ku noqotaa dhici karta laakiin taasi zaman khaas kuma noqonayso markaa sheekhu wuxu uhi wanaxnu naclam waxaan ognahay ana hadihi alcilala cilooyinkan waa kuwan sharcigaa sida iskaarkan iyo burkan iyo kaanad mawjuudatan qabla sharci intaan sharcigu imanba way jireen waxan walam takun may ahayn muujibatan lilxukmi ne xukumkani waa xukum sharciye iyadoo ciladu jirtay xukumkaasi muu iman fadalla waxay taasi tilmaamaysaa calaa annaha gayru muujibatin lilxukmi inaanay xukumka waajibinayna laakiin ayna tilmaamaysa un dee shaaricii markii uu kaba dhigay calaamo uu gaba dhigay ay calaamo uun tahay bal waxaan leenahay laakiin haddana khilaafka meeshan jiraa ma muujiba mise waa amaara uun waa iska khilaafa markaa aan wax faa'iido oo weyn oo ka ratimaya oo camaliyi aanu jirin sababtuna waxa weeyaanuun waa ikhtilaaf xagga ismiga uun waa daale waayo wixii mu-adahooda wixii ciladan ay keenaysay waa isla mid uun haddii la yidhaah waa daal ama amaaray tahay iyo hadday la yidhaah waa muujibay tahayba iskhilaafku waxa weeyaanuna ciddan le cillo imika muujiba maaha wuxuu uga jeedaa uun oo dee hadduu matalan ama ujeeddadiisu ay tahay imika cillo xukumkan waajibinaysa maaha hadal saxiixa ma noqonayo iskaarkii marka la helaba waa tan aan xukumkii helayno hadduu dee taa imika uga jeedo haddii ujeeddadu ay tahay hadalka markay noqoto intii aan sharcigu iman xukumkani ma jirin oo ciladani iyadoy jirtay baanay xukumkaa keenahayna dee waa hadalka kale isagu le waa amaaraba aanu diidayno kollay marka la eego wadcigan iyo imika waktigaa hore mooyaane mu-adaa inoo soo baxaya ama waxa meesha ka dhalanaya ama amaare ha la yidhaaho ama waa muujibe ha la yidhaahe oo inuu xukumkan cilo dee xukumkani ciladan kaba ratimayo kol haddii ciladaa sharciga ay tahay cilo ahaana ay noogu sugnaato waxba in dee wax isbedeli ma jiro markaa wax tamaraa iyo wax khilaafoo meesha inoogaba ratimaya ma jiro faslun walaa tadullu ma tilmaamayso alcilatu ciladu ilaa cala alxukmi xukumkii uun mooyee alladii xukumkaasoo nusibat lahu isaga loo oogay ee loo dhigay ee cilo loogaba dhigay fain nusibat lilihbaati haddii ciladan waxa loo taagay ama loo yeelayba ay tahay inay wax sugto oo marka iyada la helaa xukum sugnaanaya lam tadulla cala nafyi taasi ma tilmaamayso nafyi oo ujeeddadu marka iyada la waayo in xukumkii la waayo waxaa suurtagala dee iyada sax helitaankeeda xukumkii waa ku sugnaanaya laakiin iyadoon jirin haddana inuu xukumku iska sii jiro oo xukumku cilo labaadba leeyahay taas baa suurtagala marka haddii ihbaat iyo inay wax sugto uun wixii loo dhigay ay ahayd dee waxayna tusaysaa ihbaatkii wujuudkeeda xukumkii waa ku sugnaanaya laakiin nafyi ma tilmaamaysadun macnaa iyada haddii la waayo xukumkii meeshuu kasoo ba ka baxaya kama laazimaysa waxa suurtagala xukumku laba cilo inuu lahaaba ama saddex ciloba inuu lahaa oo haddii tan la waayey mid kale oo la helay xukumkii iyadii kuba sugnaanayo xukumku uu sii jirayo wain nusibat haddii loo oogay bal waxa weeyaan ama la dhigay oo iyadii lagay dhigay marka linafyin oo macnaa wixii loo dejiyey waha linafyin inay waxanfilo oo ujeeddadu waaba shay dee maanico oo kale oo nafyinoo haddii iyada iyadaa la hayo oo iyada la helo xukumkaasi ma jirayo wey ayaa macnuu ama say u timee loo dejiyey uu ahaa lam tadulla cala alihbaat tanna ihbaat inama tusayso macnuu maxay tii hore hadalkii hore cagsigii weeye tii hore waxaan nidhi ciladii waxay mowduuceeduba uu ahaa in waxani uu ku sugmo xukumkani oo macnu uu noqdo haddii iyada la helo xukumkaa waa la helayaa dee waa saxoo wixii loo dejiyey waan uga faa'iidaysanna marka iyadii la helo xukumkii uu ka ratimaya laakiin wuxuu yidhi nafyi inamay tusayno macnaa may cagsoom ahayn ibtiraad mooyaane incikaaskii baan ku iman ahayn oo halkii dee mutarid muncakiskii aynu soo maray oo kale tacriifaadka aan ku soo maray sababtuna waa maxay waxaa dhici karta in cillo labaad oo kale ay jirto iyadoo tan la waayey taa kale oo iyaduna xukumka sugaysay oo macnaha xukumkii haddii ciladaa la helana waa sugnaanaya haddii ciladaa la helana waa sugnaanaya waa sax marka kolba tii la helaba waa inoogu sugnaanaya laakiin hadday meesha midi ka baxdo kama laazimayso in xukumkii la odhanayo ciladii ma jirto xukumkii markaa ma jirayo sababtu cilo labaad baaba jirta oo iyadina haddii la helo xukumkiin uu sugnaanayo xukumkii oo jira iyadii ay meesha kama baxaysa xukumkiina uu sii jirayay ama tani waa cagsigeedo waxa mawduuceedaba uu ahaa ama waxaa loo nasbiyey cilo loogaba dhigay uu ahaa inay waxanfido oo macnaa haddii ciladaasi ay jirto xukumkaasi ma imanayo weeye haddaba haddii marka horeba mawduuceedu taa ahaa cagsigii inama tusayso oo macnuhu waa maxay haddii iyadu ay jirto nafyi baa jirayse haddii aanay jirin markaa xukumkii baa jira taasi iyadana kama dhalanayso sababtu waxa weeye cilo labaad baaba suurtagala oo iyada wadiifadeedu ay taa ahayd wain nusibat haddii loo dejiyey lilihbaati walinafyi labadaba oo inay dee haddii markay joogtana xukumkii uu sugnaado hadday iyadu meesha ka maqan tahayna xukumkii la waayo haddii marka horeba iyada taa wadiifadeedi iyo wixii ay keenaysay uu ahaa wahiya taasna alcilatu ciladii weeye almawduucatu loo dejiyey lijinsi lxukmi xukumka jinsigiisa oo xukumka jinsigiisa ciladii loo dejiyeyba weeye kollay marna waa soo yar celin doonaa taasoo bal maalan waaba iyadoon idhaahno ee qisaastu ciladeedu waxa weeye ama qisaastan ciladeedu waaba dee alqatlu lcamdi watakaafu waa camdi wax loo dilo iyo ciddan dee isdishay oo isu dhigmaysa oo dee halkaa takaafuna uu jiro ciladii taasi waa cilo imika waxay ciladaasi sugaysaa qatl camdi iyo takaafu jinsigii qisaasa waa jinsigii xukumka a taas dee qisaastii waxaaba dhici karta dee acyaanteedii haddaan seegna qatligii waa qeyb ka miduu noqonayaa shay caynaanu noqonayaa laakiin xukumkan guud aan leenahay qisaas baa timaada waaba ciladii bay noqon taasoo kale waxaa loo dejiyey dee markaa jinsilxukmi inay noo sugto ama ihbaat iyo nefyo dee haddii la helana qisaasti way iman haddaanay jirinna qisaastii ma imanaysa weeyo haddii marka horeba arrinteedu taa ay ahaydna waxa weeyaan dalat cala nafyi walibaat nafyi ibaat bayna tusaysaa aduu kollay waxaana jirta unin fasalka loo inoo dambeeyaa jira oo ahaan doona inay bannaan tahay xukumku laba cilo iyo wax ka badan inuu yeesho kollay halkan imika intan fiqradan hore ama suduurtan hore sheekuu ku sheegayaana calaaqay halkaa la leedahay ama dee waaban ku xidhi karnaayo waxa weeyaanuun xukumku hadduu cillo keliya lahaa eeg cillo keliyuu leeyihi oo cillo labaad ma laha wuxuu ku sugnaanayaa cilladaasun weeye iyada markaa nafyi ihbaatba ciladii dee ta'hiirkiibay yeelanaysaa labadiiba wayna tusaysaa oo marka iyadu ay joogtona xukumkii waa la helayaa marka la waayana xukumkii meesha uu kaba baxaya iskaarkaas baaba kaba mid ah oo dee marka iskaar jirana wixii waxaa xaaraamtuu noqon haddii waxani aanay iskaar keenahayn intiisa yar iyo intiisa badanba aanay wax iskaara keenahaynna dee xukumkii meesha waa ka baxayaayo iyada markaa cilada wujuud iyo cadamba xukumkii iyadu la soconaya waana dee qeyb badan oo cilooyinka ka midisay tahay laakiin haddii ciladu ay tacadudo oon jaanibkaa banayno oon idhaahno laba cilo wixii wada yeelan karaa eeg laba cilo hadda kala duwan ayaa xukumkani inoogu wada sugnaanaya aan idhaahno iyo wax ka badan iyada markaa isbaatkan iyo taa mooyaane nafyigan incikaaska ah ee ah inay dee marka la helana la helo marka la waayona la waayo arrintu ay noqoto xukumkii ay noqoto taasi iyada meeshii ma imanayso oo dee iyadii markay meesha ka baxdo waxaa dhici karta xukumkii inuu keeno cillo kale bal maalan qatliga oo kale taasi qisaas baan ka hadalnay markaan dhaweydo jinsalxukm aan idhi qatliga gaar ahaantiisa haddaan eegno ee cilooyin baaboo isaga keen ama waxyaalaha waajibiya se uu inoo soo wadaba haddii la yidhaaho qisaasta nafteedu way waajibisaa zinadii muxsinkii qatli way keentaa riddadii qatli way keentaa e bal matalan haddaba haddii ay noqoto aan qatligii ku cilayno in ixsaankaa ama zinada macal ixsaankii ay keenayso sax way keenaysaa way waajibinaysaa laakiin xagga kale marka laeego cagsigeed haddii dee zinadii la waayo maca ixsaanka ahayd ama ruuxa muxsankaa zinadiisii la waayo qatli ma imanayo lama odrhanayo dee wax kaleba way waajibiyaan qatli oo riddaa waajibiso qisaas baa waajibiso umuuro kalea keenayaa jirta ee markaa baltani waa muujib oo imika waa halkan way keenaysaa xukunkan ee laakiin cagsi baan meesha imanaya in la yidhaha kol haddii ciladii la waayey xukunkaasan guud ahaan baa la waayaya bal markaa tan kollay inooga dhow tan uu inoo dhigtay waxa weeyaanun inaan ciladii laba u kala qaadno inay waxaan cillo keliya leeyahay iyo in cillo wax ka badan uu yeelan karo hadduu cillo keliya leeyahay sax wujuud iyo cadamba ciladiiba ku xidhnaanayo isbaat iyo nafyi way inoo keeni haddii laakiin ciladan wax ka badan uu yeesho dee waxa weeyaan ciladii kalena xukunkeedii iyo waxyadii bay iskaba wadanaysaa ciladanoo la waayey kama dhalanayso nafyi kama dhalanayo iyo in xukunkii la waayo kol haddii iyadii la waayey sababtuna ee cillo kalaabu haddana xukunkii inoogu sugnaan karaa bal taas bay tahay marka wuxuu yihi fayajibu waxa waajiba iyada suuradan dambe weeye waana markaa cillo keliyaa wuxuu leeyahay an yuujada alxukmu xukumkii in la helo biwujuudiha iyada wujuudkeeda xukumkii laguma helo wayazuula uu suulo xukumkii bizawaaliha marka ay suushana uu suulo wa min annaasi dadka waxaa kaa mida man qaala ku yidhi ina kula cilatin cillo kastaaba tadullu calaa xukmayni laba xukun bayna tusaysaa cala alihbaati wanafyi oo sugidna wayna tusaysaayo haddii ay joogto xukumkii la helayo nafyina wayna tusaysaayo oo waa cagsi dee way cagsoomaysaayo nafyina wayna tusaysaayo haddii iyadii la waayo xukumkii la waayayo waidaa nusibat lilinsaabi waidaa nusibat haddii loo dejiyo weeyo loo ogo macnaa udicat lilihbaati inay wax sugto iqtadat ilihbaata sugidii xukumka la sugayey bay keeni cinda wujuudiha markaa iyadii la helo wanafya nafyina way keenaysaa cinda cadamiha marka la waayo wain nusibat waa macnihi un dee cala alihbaati wanafyi unbay san tafsiilkeedii tahaye wain nusibat linafyi haddii marka horeba loo dejiyo loo ogo oo ciladan loo yeelaba nafyi inay keento iqtadat way keenaysaa nafya nafyi horta ujeedo cinda wujuudiha marka iyadii la helo dee inaan xukunkaasi jirin iyada ay manciyaysay hor joogsanaysay wlihbaata ihbaatna way keeni cinda cadamiha iyada marka la waayo in xukumkaasi inuu sugnaado wahada khadawn lakiin waxaan leenahay waa tafsiilkaa horea jira isaguba waa kan kala qaado tan dee nafyi iyo ihbaat mid loo dejiyey inay jirto waa taa uu leeyahy lijinsi lxukmi bay u sugnaatay ayaa bal metla uu sheegay cillo keliya waxaan hadduu leeyahy baan leenahay nafyi iyo ihbaatkii way keeni haddii laakiin akhar min cila wixii uu yeesho xukumkani uu yeesho markaa dee kolba waxaan loo dejiyun bay keenaysaa ma aha inay cagsoomayso hadhow marka la waayona wixii la waayo sheekhu wuxu uhi waa khada qowlkaas lianna alcilata asharciyata ciladan sharcigii daliilun daliil weeye shaaricii baa daliil kaba dhigay walihada saa daraaddeed baa kaana u ahaa yajuusu mid badnaan anlaa tuujiba inaanay waajibin ma culliqa calayha wixii lagu xidhay ee min alxukmi xukuma macnaa shaaricii baa waxaan amaare iyo daliil kaba dhigay waxaaba caqliyan dee iska caadi ahayd oo wax ii markaas mancin iyo diid ma aanay ugaba timaadeen xaggaas oo iska banaanaan lahaa inaanay waxa maanta lagu xidhay aanay waajibin oo bal maalan ducminimadani inaanay taxriima tafaadul keenin ee ay iska bal ibaaxo keento waa iska banaanayd haddii shaaricu uu kaba dhigo taas ee sharcigii baa ka dhigay uunoo maanta waa daliil iyo amaaro uunoo waxa suurtagal ahaan lahayd ama iska banaanaan lahayd haddaan shaarica xaggiisa arrinkani kaba iman ama shaaricu wax kale oo macnahan macno ka duwanba wixii ciladii kaba dhigo dee inaanay xukumkan lagu xidhay aanay keenin marka kol hadday taa tahay dee in la yidhaaho nafyi iyo ihbaat bay wada keenaysaa oo kol haddii la waayona waa la waayayaa kol haddii la helona waa la helayaa sia cilooyinkii caqliga ahaa taasi meesha ma taaluu leeyahay ee laakiin dee waa taa aan tafsiil isaguba uu inoo geliyey bal si kalena aan tafsiilkii u dhignay wadaliilu lcaqliyu daliilkii caqliga ahaa alladii daliilka caqligo yadullu binafsihi isagu dee aan ku xidhnayn jacla jaacil iyo cid wadcigeed aan kuba xidhnay naftiisa uu imanayey naftiisa wuxuu faa'iideynayey yajuusu waxaa bannaan kaa naftiisa an yadulla inuu tilmaamo calaa wujuudi اlxukmi xukm wujuudkii fi lmowdici aladii wujuda fiihi halkan daliilkaa caqligaa lagaba helay in xukumkaasi jiray inuu ina tusaa way bannaan tahay uma yucdama la waayo daliilkii caqliga ahaayo wayahbuta uu sugnaada alxukmu bidaliilin aakhara xukumkii markii horeba uu ina tusay daliilka caqliga ee hadda maanta daliilkiina aanu jirin ee meeshii uu kaba baxay in daliil kale uu ina tusayo in xukumkii xukumkii uu sii jiro oo wuxuu leeyahay xataa daliilka caqliga een isagu jacli jaacil iyo waxyaalaha wadcigii iyo nasbigii iyo waxyaalaha kuba xidhnayni waxaa isaga naftiisa ka suurtagala dee isagoo wax markii hore daliil u ahaa wixii uu daliilka u ahaa isagoo miye isagii bal maalan miye ka baxay isagu meeshii inuu haddana xukumkii sii jiro uno dee daliil labaad uu meesha uu xukumkiina tusaya jira dee ciladna waa taas oo kale oo iyadoo bal maalan meesha ay kaba baxday inuu xukum ku jiro waa suurtagal waana wixii laba cilo lahaa siaan marka horeba idhin wdaliil sharciyu ladii daliilkii sharciga aladii daliilkaasoo saara daliilan daliil noqday bijacli jaacilin waa dee nasbiga naasibka ama waadica dee ilaah ba adina kaba dhigay daliile taa jacligii kuba noqday sidiisa marka hore aan daliilkaa u ahayn awlaa bidalika inuu arrinkan ah isagoon jirin inuu xukumkii markii hore uu tilmaamayay sii jiro isagaa kaga mudan daliilkan caqligee binafsihi isagu daliilka u ahaa ama waxaan tilmaamayay dee daliilnimada wuxuu wadaa waa tusid uu waxaan tilmaamayo oo waxaan dee uu ina tusayo una faslon wayajuusu waxaa bannaan an yahbuta inuu sugnaado alxukmu xukumkii alwaaxidu keli ahaa bicilatayni laba cilo wa halaatin wa akara oo xukum keliya inuu laba cilo oo wada keenaya hadda maaha inay wada jirkooda ku wada keenayaan ee ciladanna xukumkan way keenaysaa haddaan intaasi jirinna cillo kaloo keenaysaa waa jirtaa cillo kaloo keenaysa xukumkaabaa jirta waanay kulmi karaanba wadalika kalqatli sida dilkiiba weeye dilkii waa xukum markaa yajibu waa waajibayaa dilku bilqatl dee dilku waa anafsu binafsi xadiidkiiba dilla ruuxu wax dilay ayaa isna in la dila ay ugu waajibaysaa xukumkaasi oo u fuulaya cilladii markaa maxay noqotay qatligan keentay qatli bay noqotay wazina zinana waa ku waajibayaayo macnaha qatligii oo xukum ah waxyaalaha kalee keena maxaa ka mida ee cillada u noqda zino way keentaa dil waridati riddadii dee saddexduba saddexdii xadiidkii markaa inooguma soo arooray saxiixa ah riddadiina waabay keenaysaa ujeeddadu qatligan oo xukuma maxaa cillo u noqda maxaa dee keeno oo sababba u noqda riddana way keentaa marka maxaan aragnay xukumku waa mid keliya waa alqatli laakiin asbaabo kala duwan buu yeeshaa qatli buu xaggii ka yimaadaa zino xaggii ka yimaadaa riddu xaggii ka yimaadaa saddex cillo ayaaba xukumkani wada yeeshay macnuuna maaha inay saddexdu inay wada kulmaan ay tahay dee walow ay kulmi karaan imaka halkan oo qatli iyo zino iyo ridda uu ruux isku darsan karo laakiin waxa weeye mid kastaaba gaar ahaanteeda waxay u tahay muujibo ama mid xukumkii keenaysa qatligii haddii la helana qatli uu keenaya sinada ixsaan kale haddii la helana qatli way keenaysaa riddadii haddii la helo qatligii bay keenaysaa marka waana tan aan leenahay ihbaat bay waxbay sugaysay laakiin halkan meesha ma imanayso in laga qaato kol haddii iyadii la waayo xukumkiina ma jirayo sababta bal iminka haddii qatligii la waayo ruuxani aanu naftee bikayri xaqin kuba dilin oo xukumkiina uu naftoo la dilo kaba imanaya uu qatli ahaa lama odhanayo ruuxan wax lagu dilo asal ahaan ma jirto lama dili karo sababtu waxa weeye waxa cilladii kalea meeshii bedeli karta zinaba meeshii iman karta uu hadhow dil uu ku muto riddaa iman karta uu dil ku muto wa taxriim lwadci wa ka taxriim lwadci wadciga xaaraamnimadkiisaba weeye waa xukum wadcigu inuu xaaraam yahay maxaa cilooyin noqon kara maxaa keeni kara yahbutu waa sugnaanaya taxriimkaasi bilxaydi xayd buu ku sugnaan walixraami ixraam buu ku sugnaan wasawmi sowm buu ku sugnaan walictikaafi walciddati intuba taxriim alwadci bay faa'iideynayaan oo ujeeddadu taxriim alwadci waa xukum laakiin cilal mutacadida ayuu leeyahay wax keligii ma keenaan waxyaalo kala duwan baa wadcigu inuu xaaraam noqdo wadcigii mubaaxaa keena xayd baa keeno haweenaydii dee uu ninkuba qabay hadday caadadii leedahay wadciyadii uma banaana ciladii maanta taxriimkan keentay muxuu noqday waa xaydka ixraam baa keeno hadday dee muxrimo tahay wadigeedii iyadna uma banaana ciladii keentay xukumkana maxay tahay waa ixraamkii soom baa iyadna dee soomkiina waa kan burinaya bal maalan tiina oo taxriimkii way keenaysa ictikaafkii walaa tubaashiruuna waantum caakifuuna fi lmasaajidi taxriimkii wadi waa keenaya ciddadii dee haweeneydu hadday ciddo ku jirto watana lamama guursan karo oo bal maalan taas oo kale taxriimkii wadi bay marka maxaan aragnay waa cilooyin dhowr ah oo xukun keliya wada keenaya waana tan aan leenahay isbaat mooyaane nafyi ma keenayso oo haddii imaka xayd aan u jirin haweeneyda wadigeedu waa bannaan yahay oo asal ahaan oo dee inay xukumku yaduru maca cilati wujuudan wa cadaman taas lama odhanayo waayo kuwan kalaa bedelayaba meeshii oo iyaguna xukumkii keeni kara faslon wakadalika saasoo kale yajuus waxaa bannaan an yahbuta xukumku ama an yahbuta inuu sugnaado bicilati waaxidati cillo keliya axkaamu mutamaaila axkaam isla mid ah oo xagga xukumka isku mid yihiin inay kaba dhalaan oo macnaa waxa weeyaan bal ciladii dee kol waxay keentaa xukum keliyay keenaysaa kolla cilladaa nafteeda ayaa xukum keliya maba keenayso axkaam bay keenaysaa laba xukum saddex xukum oo mutamaaila laakiin oo xagga marka la eego maaha wax isburinaya wax iska hor imanaya oo shay dee mutadaad ah oo isburinaya cillo keliya ma wada waajibinayso oo dee nooc tanaaqud bay noqon ee waa axkaam mutamaaila mithaalkaan arki doonaa wadalika kalixraami yuujibu wuxuu waajibinayaa taxriima alwaci waaiibi wاllibaasi wagayra dalik oo se ixraamkii oo kale eg waa cilo imika maxaa ku sugnaanaya axkaamaa ka dhasha libaaska dharkii caadiga ahaa ee inuu qaato isagana maxaa keenay ixraamkiibaa keenay iyodee axkaamaha kale kaba ratimo marka maxaan aragnay cillo keliya oo axkaam mutamaaila ah eegintuna walibada xaraam xaaraamnimu bay ahayn ha kala dudunaadeen laakiin dee xukumkii xaaraamnimadka way ku sinaayeen xukum cillo keliya wada keentay taasna way dhacdaa wakadalika saasoo kale yajuusu waxaa bannaan an yahbuta inuu sugnaado bilcilati alwaaxidati cillo keliya axkaamun axkaam mukhtalifatun kala duwan oo taa hore mutamaahilayda way kala duwan tahay laakiin mid mutadaad oo isburinaysa maaha mutanaafi maaha isanfiyeysa ee laakiin kala duwan in cillo keliya ay ku wada sugnaato wadalika kal xayd xaydkiba weeye xaydkii waa cilo ama shaygan maanicaba marka yuujibu muxuu waajibinayaa taxriima alwaci wacigu inuu xaaraam noqdo maxaa kaloo uu dee keenayaa wa ixlaala tarki salaati salaad oo laga tago xalaalnimadkeed haddii imaka si hore usoo dhigtu idhaa waa taxriim asalaati axkaam mutamaailay noqon layde waa taxriim iyo ixlaal laakiin dee cayn keliya kumay soo wada aroorin waa laba shay bay keliyihiin midna xaaraan buu kaba dhigay midna xalaal buu kaba dhigay laakiin waa laba shay oo laba cayn oo kala duwan hadday cayn keliya xaaraamnimad iyo xalaalnimadku noqoto axkaam mutadaaday noqon layd ama is-anfiyeyso o isburinayso halkan ciladan sharcigu kama itma halkaan ma keenayso imika laakiin hadduu usoo dhigtana taxriim asalaat iyo dee taxriim asawm iyo dee habkii hore dariiqii horeay noqon layd oo tii hore axkaam mutamaaile cibaaradu markaa kala duway oo midna waa taxriim alwadi midna waa in haweeneydu ay salaadii ka tagtaa u banaan markii hore inay salaada ka tagtaa umay banaaneen inay soomkii iska daysaa u banaan markii hore umay banaan iyo hayra dalika taasna axkaamta hayr mukhtalifadee laakiin aan isburinahayna way keentaa walaakiin laa yajuusu ma banaana an yahbuta inuu sugnaado bilcilati alwaaxidati ciladii keliyahayd uu ku sugnaado waa cilo keliya uun oon cilooyin kala duwan ahayn axkaamun mutadaadatun axkaam isburinaysa ama isu mid noqonaysa is-anfiyeysa iyadoo taasi ma banaanaanayso wadalika ka taxriimi alwaci wa taxliilihi laakiin waa fii caynin waaxidatin baan leenahay cayn keliya iyadoo dee ay cila keenayso wadigu inuu xaaraam yahay xalaalla yahay waa litanaafihima weysanfeeyaanoo taa cilada kama timaada w fasl wakadalika saasoo kale yajuusu waxaa bannaan an takuuna alcilatu ciladu inay noqoto liihbaati alxukmi xukumka sugitaankiisa la sugo ay u timaado fi libtidaa'i bilowga wadalika kalcidati ciddadiiba weeye fii manci nikaax xagga nikaaxa inay hor joogsanayso waqad takuunu inay noqotaa la arkaa cilatan cilo ay u noqoto lilibtidaa'i bilow iyo walistidaamati daaimitaan wixii la daa'imaba wadalika karidaaci karadaaci sia radaaci oo kale fii ibdaali nikaaxi nikaaxa koryeelkiisa macnaa waxa weeye tanna waa si kaluu inoogu soo dhigay cilasha ciladii ama waa waxyaalaha kaba yimaada ciladii oo kolbay waxay idhaahaanba dee waa mar daaficay noqota marna raaficay noqota marna daaficay iyo raaficay wada noqota waa tan uu cibaaraadkan sheekhu kaba cabiray oo markaa muxuu noqonayaa cilaa meeshii jirta waxbay ciladani horjoogsanaysaa markaa waxa ay horjoogsanayso kol waxay noqonaysaa dee haddii bilowgana way horjoogsan haddii wax daari oo dib u yimi uu yahayna iyadiibaa horjoogsan soo mancinaysa kolna waxa weeye bilowga ayay mancinaysaa waa taasi way daaficata ay kaba cabireen laakiin raafico ma aho ma kor yeelayso hadduu wuxuu mar dambe uu yimaado ama wax dee dhex markaa daaria uu yahay iyadi wax burinaysa ama kor yeelaysa maaha miaalka eeg labadii miaal u inoo dhigtay ciddadii haweeneydu hadday ciddo tirsanayso ciddadu cillo waxay u tahay guur mancinteedoo dee ma guursan karto oo lo dee haweeney ciddo tirsanaysay cidi ma guursanayso ilaa ay ciddo baxayso marka maxay noqotay ciladan xaggii in wixii la bilaabo nikaax la bilaabo ayay iyadu horjoogsanaysaa oy mancinaysaa waa taa way horjoogsanaysaa waa daaficay kaba cabiraan laakiin xagga istidaamada uu marka dambe radaaca raaciyey ma jirto ama raafica wax kor yeelaya maho maalan haddii haweeney dee nin qabay adigu ay ku timaado ciddo ay shubha ka ciddo tirsanaysaa maalan waaba loo tegay oo shubha loogu tegay cidda meeshai imanaysa nikaaxii ninka ma burayo oo ma kor yeelayso nikaaxi waa iska jiraaye laakiin waa ciddo tirsanaysaa dee shubhadan loogu tegay ayay ka ciddo tirsanaysaa marka maxaan aragnay daafico weeye oo marka hore horjoogsanaysaye laakiin raafico wixii ay kor yeelayso hadday ku timaado haddii iyadii wax mar dambe yimi weeye ay timaado ma noqonayso nikaaxii jiray ma burinayso haddii dee waa nikaaxi waa shubhad oo kale wadageediyo ciddadii xaggaa kaba imanaysay laakiin kii kale kii markaa cuslaa bay horjoogsanaysaa taa markaa waxay dhahen waa daafica laakiin raafica maaha amaa mihaalkan uu sheegay xagga radaaca dee radaacu cilladu fi libtidaa'ina way mancinaysaa oo xukumka nikaaxi uu mancinayaa radaaci in waana in istidaamadiina waa mancinaya maalan laba ruux oo radaacnimo ay ka dhaxaysa inay dee naas wada jaqeen meher isuma qabanayo marka cillo waxay ku tahay fii manci nikaaxi fi libtidaa taasi waa mid haddii iyagoo isqabay uu soo baxo inay radaac walaalo ku ahaayeenba ama dee saasna ay naas wada jaqeen uu soo baxana nikaaxi markaa waa fasakhmaya oo nikaaxi lama odhanayo in waa sii soconaya saa imaka aan leenahay ciddadii waa sii soconaya dee hadday suurtagal noqoto ilmo yaroo weli awaana ridaac joogay ruux loo meheriyo oo isagoo dee taasi zawjada uu sugaya ay ahayd uun haweenadiisa ay nuujiso ama walaashe ay nuujisona waa baaba-ayaayo wixii waa kor yeelaya marka maxay tani tahay daaficana way tahay radaaci oo marka horeu hor joogsanaya raaficna waaye ciladani raaficana way noqonaysaa way kor yeelaysaa marka dambena marka ibtidihii ama bilowgii iyo istidaamadii labadaba cilay tani ku tahay taa horena maxay ahaydba cilo waxay ku ahayduun fi libtidaa ama daaficayd marka hore diidaysay taasoo arrinta mancinaysay laakiin haddii dhexda meesha ay noqoto wax markaa dhexda mar dambe iyo istidaamadii nikaaxoo jira ay ciddadii timaado ciddadaa shuba ay timaado nikaax waa sii jiraya dee waana ciddo tirsanaysa hawaneeda bal taasba weeyaanoo macnaa ciladan sharciga ayaa daaficay noqotaa kol raaficay noqotaa kolna waxay wada noqotaa daafico iyo raaficaba taas bay wada noqotaa waana tan uu kaba cabiraya ibtida iyo istidaamaba kaba cabirayo faslun walaa budda fi radi اlfarci ilى اlasl min cilatin yujmacu biha baynahuma wallah subxana wataعala aclam فصل ولا بد في, فرد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما أقسامتي وككوبنا بل مثلا مكر وحي أما أركانتي هي قياسك وحياله دي حقيقة قياسك باي كبكوبنا إذا أيام كسو جرني كهذا الكيدي وحانا بل مثلا سو أرغني أصل كي وان سو أرغني faracana walow dikri hore horeeyey ciladii baa markaa inoo socotay bal xukunkiiyana way inoo dambeeyaanoo iyagana fusuul dambe ayuu ku keeni doonaa ciladuna waaban kusoo jirnay oo markii hore casharkii hore iyo ee ciladii baan kaba soo hadlaynay welina ciladii baa inoo socon doonta haddii aan la yidhaaho marka wuxuu ihi walaabudda waxa mahuraan ah oo dee laga maarmaan ah fii raddilfarci faraca celintiisa ila al asli asalka loo celinayo celintuna san horeba usoo ogaanay waa haleeshiintan faracan la haleeshiinaye asalkan la haleeshiinaye lagu haleeshiinaya dee xukunkan uu leeyaha ka wada dhaxaynaya min cilatin cilo inay jirto ciladaas oo yujmacu la jamcinayo oo laysu geynayo oo bihaa ciladaa sababteed baynahumaa bayna alfarci waalasl oo dee qiyaaskuba haddaanay ciladan jirin asalkii ayn kuba sugan ama nas ciladii ahay noogu sugnaato ama cilo mustanbado ah haba noqoto kollay dee masaaligteeda iyo duruqda ay ku sugmaysaana waa waxay noo dambeeya haddaanay ciladaasi jirin dee qiyaasba ma jirayo qiyaaska uxani waaba dee isaguba de waa in ciladu shay asaasiya weeye oo waxaan isku xidhaye keenaya tacdiyada xukumka in xukumkan la gudbiyo oo asalkan xukumkii uu lahaa aan qaadno ynu faracii siino meeshii cilaa jirta ay wadaagsanayaan oo ka dhaxaysa oo ciladii marka horena xukumka asalka aan u tiirinayne u munaasibka ayda xukumkaa jidayntiisa oo halkana aan kaba helay taasba weeye haddaanay taasi jirin dee qiyaaski ma jirayo wey wa qaala bacdu lfuqahaai fuqahada barhkood baa waxay dhahaan min ahli ciraaqe waa xanafiyada barhkood oo dadka iyada reer ciraaq kaba mid ah yakfii waxa ku filan fi lqiyaasi qiyaas ahaan inaan qiyaaskii adeegsano oynu dee uu inoo noqdo xujo iyo daliil waxa ku filan tashbiihu lfarci farcii oo la shabaho bilasli asalka lagu shabaho bimaa waxna lagu shabaho yaqlibu ay qaalib tahay cala danni danniga iyo malaha ay u qaalib noqonayso annahu faracan milu milu lasli asalkii inuu la mid yahay bal waa dee cibaaro kolley ciladii iyo wixii aan u jeednayna kuba dhici karto lagu xambaari karo taa wax ka duwanna lagu xambaari karo marka barhkood baa waxay yidhaaheen in qiyaaskii aan isticmaalloon adeegsano oo waxa weeyaan markaa faracan aan asalka uga qiyaas qaadanno waxay noogu filan uun faracan inaan kuba shabahna ama uu dee asalkii ujeeddadu wuxu aynu isleenahay waa isku mid oo dannigeennii taa u qaalib noqonayaa inay wadaagsanayaan oo ay iska shabahayaan un taas baa inoogu filan oy iskaga mid yihiin ama isaga eeg yihiin sheekhu markaa wuxuu ihi isagoo qowlkan dee bal ka jawaabaya ama hadalkan tacliiqinaya fain kaana almuraadu ujeeddadu hadday tahay bi hada hadalka ciddastan tidhi ay leeyihin intaasaa qiyaaskii inoogu filan waxay ula jeedaan hadduu yahay annahu laa yuxtaaju inaan loo baahnayn marka la eego xaggan qiyaaskan aan dee waxa weeyaan adiladii sharciga inoogu soo aynu ku soo darnayba ee si aan uga uga hadlayno ilaa cilatin cillo muujibatin lilxukmi xukumkii waajibinaysoo yuqdacu bisixatiha sixadeedana la yaqiininayo oo la goynayo hadday taa uga jeedaan kalcilali lcaqliyati sida cilooyinkan caqliga ah falaa khilaafa fii hada taas wax khilaaf oo ku sugani ma jirto hadalkeenaan horeena nidhi waa inay cilo jirto labadoodan dee waxa weeyaan ka dhaxaynaysa oo ay kulansanayaan oo keenaysa inaan faracan haleeshiinno asalkii iyo hadalkani iskama hor imanayaanoo waabay dee waxba kuma kala dunaanayaan wuxuu uga jeedaa markaa tan kolay cilooyinkan caqliga ahna waa tii uu dikri horebaynuu soo maray waxaanaynu soo aragnay fasal uu inoo soo dhigtay cilooyinkan sharcigii inay dala xukumka ina tusayaanay calaamo u yihiin oo xukumkan calaamo loogaba yeelay barhkoodna ay deeso uu inooga soo naqliyey may ee xukumkaba iyagaa keenaya oo kol haddii cillo lagaba dhigay dee xukumkii waxa keenaya ee meeshii xukumkan uu ka dhalanaya ooba cillada nafteedii markuu hadalladaasoo haye labadaa qowl oo aan soo sheegnay khilaafkoodu dee laba xaalo inuu ku kala xambaaran yahay oo wax markaas imika hamaro inooga dhalanaysiyo faa'iida inaanu jirin ayuu soo sheegay dee cilasha caqliga ana aynu kollay soo maray oo waxaan deeta soo sheegnay ciladu inay mid caqliyo ah iyo mid iyadu dee tan sharciyada u qaybsamayso taa caqliyadii waa taa nidhi jaclu jaa'il ama cidde waxaan tidhi waa cilo xukunkaasuu cillo u yahay oo iyadu waxa weeyaan ay cillo ku noqotay ma jirta iyada nafteeda haddii la helo xukunkani waa la helaya un binafsihaa bay cillo uba tahay oo bal maalan iyada haddii la eego asmaantii iyo wax ay isku bedbedelaysaa ma jirto haddii bal maalan xarakat almutaxarik oo kale wax dhaqdhaqaaqaya xarakadiisaas dee waxa weeyaan oo kale xarakadaasiin ee imaka haddaan idhaahno khaatimkii usbuca ku sugnaa waa dhaqdhaqaaqayaa meeshii ciladiisi waa fartii uu kuba jiray baa dhaqdhaqaaqaysa waana cillo caqliya jacla jaacil uma baahnee kol haddii la helo tanna waa la helaya un nooca caynkaasee cilosha caqligii ee iyada inaysan ahaanaysaa waa shay qadciya uunoo ama cilladan sharcigii waxay u baahan tahay dee ilaah baa subxaana watacaala cillo kaba dhigayo bal haddaan waxyaalihii acyaantii rabowga ahayd soo qaadano oo aan nidhaahnaba shaciirkii iyo xindadan iyo waxaan ciladoodu waa tucmigan inay tahay dee ilaah baa subxaana watacaala ina rasuulka ilaahay baa inoo caddeeyey ciladii inay xukumkan taxriima tafaadul ka dhalanayso ducmiga kaba dhigay maana amaare iyo calaamada waa taa ayba-a haddii aan rabbi subxaana watacaala taa ka dhigin cillo had iyo goortaa caqligii ee iska imanaysa uune kol haddii dee tan la helo tanna laba helayo ee iyada aan binafsiha xaaladeedu aysan iskaba tahay la mid maaho dee waxa suurtagal ahaan layd caqlan haddii xukunkuba aanu taa ahayn waa tan ashyaa baa lagu koobay iyo dee wixii la cillo ahaaye xukunkuba uu isbedelo oo ducmigani aanu taxriima tafaadul keeninee ducmigii waa wax loo baahan yaha la yidhaha isaga si kastaba waa loo kala qaadan karaayoo kale oo taasna shaaricada xaggeeda ay ka timaado iyaduna caqlan wax diidi lahaa may jirteen oo dee cilladii shaaricigiibaa ka dhigay cillo oo tan kuba xidhay kollay maslaxada inoogu suganna way jirtaa munaasabadaasna way jirtaa kolkol dee inagaba qarsoonaanaysa sidaa uu markaa hore sheekhu inoo soo sheegay bal haddaba wuxuu leeyahay laakiin cilladu markay caqliyo tahay waa shayga ee umuurahaas aan sheegayneyn barhkood amhiladiisa sheegnay ee iyagu iska ahaanaya uuni ina aan isbedbedelahayn isbedel aanu kuba imanahayn haddaba haddii ujeeddadoodu ay tay buu leeyahay ruuxa san kuba fasira cilladii ama taa hadalkaa yidhi inay cilladan dee waxa weeye cillada caqliyada ah oo kale nooceedii aanu u baahnayn markan aan qiyaaskan sharcigaa ka hadlayno iyada falaa khilaafyaada dee taas inaguba ma dhihin taas oo waayo nooc saasa inay heerkaa cilladu gaadho waxba shardi ma aha ee waxa weeyaan dee inay heerkaa gaadho oo waxyaalaha amaarada lagaba dhigay ama cilladaba ah sharcigu kaba dhigay ee waxa weeyaan haddii xataa aanu sharcigu taa kaba dhigina nooc kaleba ay tay wax dee imaka inkaar caqliyo ama caqligu meesha la odhan lahaa shaygani waa mustaxiiloo meesha ka iman lahana aanay jirin ayuun bay cillada lagu kaaftoomayaa taasi markaa shardi maaho taa iskuma diidanin buu leeyahy wain araaduu hadday u jeedaan annahu yajuusu inuu bannaan yahay qiyaaskii bidarbi nooc min ashabahi shabah kaba mida oo wixii aan eegno shaygan faraci hadduu kaa wuxuun kaba shabahayo si halkii qiyaasu shabahii aynu soo maray ee laba asal kolba ka uu shabah badan yahay aan raacinaynay waxaase iskaga mid yihin iyadoo aan lahaynun iyadoo cillo meesha kulminaysaa oo kale aanay jirin inay waxaa iska shabahayaan mooye hadduu ujeeddadu ay taa tahay calaa maa yaquulu qaa'iluuna say ku qowlayaanay yidhaahaan kuwa iyagu alqaa'iluuna biqiyaasi shabahi say qiyaasu shabaha kuwii kuba tegay say iyagu yidhaahaan oo waxbay iskaga mid yihiin si aynu halkii aynu ku soo marnay amhiladii qiyaasu shabah oo kale hadday taa ujeeddadoodu tahay faqad bayanna waan cadaynay dalika ka fii aqsaami lqiyaasi qiyaaska markaan qaybihiisa ka soo hadlaynay in qiyaasu cillo iyo qiyaasu dalaaliyo qiyaasu shabaha u qaybinay ayaan dee masaladaa kaga soo hadalnay oo imaka taasna hadalkeedii kuma laabmayno sheekhuna kolley inaanu deedkaasi qiyaasu shabahu daliil iyo halkan xujo ahayn buu isagu ku tegayey oo uu dooranayay ciddee qowlkaa qowl ka duwan qabtayna waa jirtaa saynu horeba u soo maray laakiin de waa qiyaasyada ka ugu daciifsan oo iyadoo kuwa kale la helayo kollay qiyaas la adeegsado ama la xujaysta maaha taasna waa mid wain araaduu hadday u jeedaan annahu laysa hawnaa markan noqno baabkan qiyaaska joogno een cilladana ka hadlayno meeshan inaanu jirin macnan macne madluubun la doonayo la dalbayo ujeeddadu waa macnahan mushtaragee asalkiiyo faraca ka dhexeeya oo yuujibu waajibinaya ilxaqa alfarci bilasli farci in la haleeshiyo asalka taasi inaanay jirine waxaasba kol haddii waxani waxaa buu ka shabahayaa aan kala xukum dhigna un arrintu ay noqoto فهذا خطأkaasi waa qwl khaط ah لأnnahu low kaana الأmru arinku hadduu yahay calىa hada kaa oo ujeeddadu aan ciladan mushtarakada ama macnahan jaamicee labadooda ka dhaxaynaya ee faracii marka aan asalkii ku haleeshinayna xaggii xukunka taasi aan looga baahnayn ee ay arrinku noqoto wixii waxaa haddii shabahun ay waxyaalo laysaga ekaado arrinku uu noqdo lamaxtiija looma baahdeen ilalijtihaadi ijtihaadkan ee marka naskii lasoo dhaafayo ijmaacii ijtihaadkan cillada helitaankeed iyo istinbaadkeed iyo umuuraheedan kale laguba ijtihaadayo dee qiyaaskuna kolley waa rugniga weynee ijtihaadkaba hinay wixii nas cadi uu kuba yimi waxa weeyaan isagu khaasatan aan macno labaadna ixtimaalayna ijtihaad uma baahno naskuun baa la raacaya ijmaacina isagii un baaba la raacaya oo dee lagama baydhayo waxaan ijtihaadkiiyo waxyaalaha marka loo baahdo dee naska iyo ijmaaca dabadi waaba qiyaaskii buu noqonaya markaa looma baahday in ijtihaad kaloo dio oo dee wixii laysidhaha halkaas malaa kana kaasunbuu laba mid yahay markaa arinkaasbaa wa xukumun iyo waxyaalahaas lagaba ratibila dalkana waxa ahaan la ama shan yajuuzu mid banaan radulfarci farci oo loo celiyo ilaa kulli aslin asal kasta min hayri fakrin iyadoo inaan lagu fikirin oon bal ciladii lasoo saarin oon la eegin oo asalkii waa laga helay macnihii bay u munaasib tahay ama xukumkii bay u munaasib tahay farcina waan ka helaynaa iyadoo shuruudahan kala duwan ay u shardiyaan iyo masaaligtan iyo duruqdan iyo ede hawsha badan aan dariiqaaba la marin ayun baaba lagu haleeshiinla wahada mima laa yaquuluhu axadu arrinka caynkaasana cid ku qowlaysaaba maba jirto fabadala alqowlu bihi qowlkan dambe inay ujeeddadoodu tahay haddii hadalkoodu taa uu kuba xambaaran yahay dee in laguba qowlaa qowl baatil oo noqon almuhim waxa weeye hadalku inahan iska daa niqaashkiiyo oo meeshii qiyaaskii cilladu dee arkaantiisii bay kaba mid tahay haddii aanay cilla jirinna may dhacdeen tacdiyadan iyo qiyaaskan imaba yimaadeen asalkan iyo faraca waxaa isku xidhayaa waa macnahan mushtarag ah kaas baana tacdiyada xukunka la gudbinaya ee faraca loo gudbinayo keenaya faslon waalcillatu haddaba ciladii allatii ciladaasoo yujmacu la jamcinayo biha iyada laysuu geynayo weeye bayna alfarci waalasli darbaani laba nooc weeye oo cilladu weli qawaadixdii cillada iyo masaaligteedii iyo way inoo dambeeyaan iyo duruqdii aan kusoo kula soo baxaynay bal markan ay dee mustanbadada ay tahay iyo xataa markan mansuusada ay tahay iyaduna cibaaraadkii na tusayay waxaan inuu cillo yahay ee cillanimada aan kaba qaadanayna waa waxay noo wada dambeeyo dee kalaamka cilladu kolle waa iska dheeryahay ee wuxuu leeyahay cilladan asalkan iyo faraca isugu keen xidhaysa halkaa aan kaba ratimayno xukunkii asalku lahaana faraci inaan siino marka aan wax nasa iyo wax ijmaaciya aanu jirin qiyaasku marka kuwaa la waayu imanayaaye labay u kala baxdaa mansuusun calayha mid naska ku yimiba oo marka horeba ciladan inay ciladii xukumka tahay nas uu ku yimi iyo wa mustanbadatun mid ijtihaad lagula soo baxay oo dee xukumkii waa jiraa xukumkiina waa xukumkaa sharcigee asalku leeyahay haddaba xukumkan waxa keenay ee ciladan aan u tiirinayna ee xukumkan inuu kaba ratimayba ay noqoto ayaa waxa ijtihaad iyo istimbaad oo duruqdiisna ay noo dambayso ayaa lagula soo baxaya labadaasay kala noqotaa horta waa si guud falmansuusu calayha ti iyada naska uu ku yimi ciladii mansuusadahayd milu an yaquula tani waa miaal ahaanun waayo khabradan iyo inoogu miaalinaya ciladeedu waa mustanbada maha cilada mansuusada in walow dee in marka la eego nusuustii guud ay noo tusayso ee wuxuu leeyahay waa miaal ahaan bal say ciladan mansuusadii ay kuba imanayso isagoo yidhaa weeye an yaquula markaa xurimat ilkhamru khamradii waa la xarimay lishiddati lmudribati shiddadan oo waa waxaan iskaarka keenaya dee darabka iyo ruuxa iskaarka iyo caqligiisu in isbedeliyo taa kuba keenaysa shiddadan uu le taas baa loo xarimay oo macnaa iyadoo nasbo ku yimaado mihaal ahaan khamradan inay xaaraam tahay waxaa loo xarimayna ay bal maalan noqoto shiddadan mudribada ama iskaarka naftiisa taas iyadoo nas ku yimaado fahaadihi marka dee baltaasi waa mansuusay noqon haddii naskii cibaaradii oo dee saasi ay timi baanama nas uu ku yimaado waa mihaalun baan leenahay tan oo wuxuu leeyahay bal saasoo kale hadday dhacdo ayaabay ciladii cillo mansuusaa noqonaysa macno mansuusadii khamradii xaaraamnimadkii waa inoo yaala oo waa xukumkii asalkiina waan haynaa waa khamradii waan haynayne qawli qaybtii qiyaasku way maqantao qiyaasku waa inaga markaa ficilkeenni inay waxyaalihii kale shiddada aan kaba helay aan aan kala xukum dhigna ammaan haleeshino taasi waa wax dambeeya ee imika halkan xukumkii waa taxriimkii asalkiina waa khamradii marka labadaas dee lafdigii waa inoo yaalaayoo dee waa tan nusuusta ay kuba yimaadaan maxaa meesha yaallo oo kale oo ciladii ah lishiddati اlmudribati kollayna waa inoo dambeeyaan masaalika alcila kolley way inoo dambaysaa oo kitaabkaba way inoogu imaan dee kitaabkii yaraa ka horreeyeyna waan kuba soo aragna shiddadan aan leed halkaas ayaa ciladii ah marka ciladii maxay tahay naskii baa kuba yimi maxaa markaa aan kaba faa'iidaysanoo markaa taas inooga dhalanaya fahaadii tan ujeeddadu taa mansuusada ah yejuusu waxa bannaan kol hadday tahay shid waxaasaa loo xarimay yejuusu waxa bannaan an tujcala cilatan cilo in lagaba dhigo waannasu calayha naskan iyada la caddeeye naskii kuba yimina yuqni wuu inaga kaafinayaa an darabi daliili daliil inaan darabnoon doondoono waxayna tusaya aan daydaynoon baxsino calaa sixatihaa sixada ay ciladani mid saxiixa ay tay cilo tahay min jihati istinbaadi wataahiir xagga lasoo baxaan la soo baxno iyo taahiirka iyadu ay leedahay ee xukumkii raadka ay ku leedahay way noo dambaysaa ciladu dee inay muahira fi lxukma ma horena aan saaran xagga taahiirka jaanibka inaan wixii inaga tusaya seexadeeda ka doondoono macnaa wuxuu leeyahay ciladii waa cilo mansuuso oo horta dee waxaan ay u timi sa khamradii oo kale hadday sidaasi timaado waa ciladii xukumkoo naskii baa kuba yimi laakiin dee qaadashada aan ciladii imika aan tan kaba dhignay kol haddii naski kuba yimi inaan bal maalan inay waxaan cilada tahay oo waa wasfi uu leeyahay waxaan khamradii imika sifa ay leedahay inay shiddadani noqotay sifaad kalena kolley khamradii way leedahay oo sifaad kalena way leedahay khamradii inaan bal dee sifadan aan leenahay xukunku waatu ka ratimayo kuwa kale kama ratimayo aynu daliil kale u doondoonno oo daliilkaasba uu noqdo xagga marka la eego taahiirka anraag shiddadu markay joogto xaaraamnimadkii waa jooga shiddadaas hadday meesha ka baxdo dee casiirun buu noqonaya xaaraamnimadka waa ka baxaya marka xukumkii iyadun buu ku xilan yahay wujuudan wa cadaman jaanibka taahiirka ay xukumka ku leedahay markay jirtana uu jiraya xukumkii marka la waayana xukumkii meesha uu kaba baxayo inaan jaanibka ka dhigno daliil ina tusaya sixada cilada sida waxyaalaha kaleen mansuusada ahaynee naska uguba iman aynu u dalbayno aynu u baxsinayno bal wixii ciladani inay sugan tahay oy ciladii tahay oo awsaafta kale aanay cillo ahaynee tan ay cillo tahay ina tusi lahaa ee daliil ah inaan laba nimaadno oon baxsino sidan taa kale ugu baahanay halkan uma baahnin kal haddii sharciga caddeeye cilanimadii naskaas baa inagaga filan inaynu wax kale aynu ciladan ku sugno sixadeeda inoo caddeeyo aynu u daliishanno inay ciladii tahay taas aan u baahano naska inagaba filan taas buu leeyahy kol haddii taasi wa min annaasi man qaala dadka waxaa kaa mida ku yidhi laa yajuusu ma banaana an yujcala lmansuusa oo markaa kolley hadalka kale ka ratimaya ciladii waa ciladii marka maxaa inoogaba ratimaya xataa dee faracii inaan eegno un mooyaane inaan ka helo bal ciladii inay ku sugan tahay un mooye kal haddii aan taa hele qiyaaskiina waan haysanaabaa macnuu noqonayaa wixii kale cilada ahaa mee furuucda ahaa masaa-isha kale ahaa eaynu cilada nafteeda ka helay waa kan uma baahanin imika halkan in qiyaad wax kale ee in naskaasaa inagu filan ciladii la caddeeyo waaba iyadoo laleeya wixii kalena uga qiyaas qaata oo wixii kalena dee inaan ka helo unbaa bal ciladii laga helayu baaban u baahanay wax kaloo intaa dhaabsan ugama helin ciladan laga dhiga layihi waxani waa cilo ayaa macnaheedu iyo amar ah wixii kale lamidka ana uga qiyaas qaata oo haleeshiiya wa min annaasi man qaala ku yidhi baa kaba mida laa yajuusu ma banaana an yujcala almansuusu calayhi kan la caddeeyey ee la nasi dee naska uu kuba yimi in lagaba dhigo cilatan cilo wa huwa qowlu bacdi nufaat alqiyaas oo kuwan qiyaaskaba anfiyaya hele dee waxa naska ku yimi mooyaane wax kaloo looga qiyaas qaadanayaa maba jirto iyaga qowlkoodaba weeyaanoo de waa xukumkii la sheeg waxaana dee laba sheeg laakiin macnuhu ma ah cilo imaka oo ciladii xukumkane haddii meel kalena laga helo ciladaas xukumkan la haleeshiinayay arrinkuma aha barhkood yidhi dee adigu waa kuwa qiyaaska inkiraya ee marka horeba qiyaaska anfiyaya taas bay qowlkooda noqon barhkood wa min annaasi man qaala huwa macnaa nasnima kan la caddeeyey waxaan ciladii cilatun fi lcayni almansuusi calayha cilada naska uu kuba yimi ayuu cillo u yahay walaa takuunu cilatun cillo ma noqonaysa fii kayri haddaan kayrkeeda wixii ka helo ciladii xukumka ma noqonayso ilaa biamrin haani aan amar labaad helo oo le bal maalan wixii la midka ahaa ee cilada a ka heshaanna waa la mida uga qiyaas qaatay inay jirto mooyaane macnaa amar qiyaas arrinkani ma noqonayo oo tani cillo way tahay sida tii horeba oo waytaa way qabaan laakiin macnuu maaha oo halkaa kama qaadanayno wixii kasta ee ah ciladaa kaba heshaana xukunkii u gudbiya iyadoo si wax laysamray oo kale taa ay tay ama laysu fasaxayo arrinku ma aha ee haddii ta kale oo ah tacdiyadaasiya waa waxaan u baahayna un daliil kale fadaliil marka wuxuu sheekhu intiiba waa qowlakood buu ka jawaabaya waxa u daliila calaa annahu cilatun cillo inuu yahay waxa weeye ama waxaa u daliila inuu cillo yahay huwa annahu idaa jaaza hadduu bannaanaaday an yucrafa in la ogaado oo bilistinbaadi lasoo baxan lala soo baxayo ciladii ee markan dee kolle duruq bay culimmadu u maraan waa duruqda masari kale cilla ay yidhaahaan oo dee bal maalan kala duduwan oo lagula soo baxo bal wasfigii la odhan lahaa ama sifadii la odhan lahaa ayaa iyadaa xukumkan dee waxa weeyaan asaas u ah xukumkan ciladiisa weeye bal istinbaadka inaan kula soo baxno hadday suurtagal noqotay ana shidata shidadan almudribata mudribadii cilatun litaxriimi fi lkhamri inay cillo xaggan taxriimka khamrada u tahy haddii istinbaadba ay ku suurtogelayso oo markaa aan taa la soo baxno wayuqaasu la qiyaas qaadanayo hayruha iyada kayrkeed oo waxa weeyaan oo de waa markan shidadan imaka ayruha ayru lkhamri weeye calayha cala alkhamri khamradii looga qiyaas qaadanayo hadday taasku bannaan tahay jaasa binas de iyadoo hawshaasba lagaa furtay oo nasku kuu caddeeyey oo nasku yihi taas baa cilladu ay tahay markaasna aad hadda wixii kalena uga qiyaas qaadato min baabi awla ayay bannaanaanaysaa oo tan waa qolada leh dee waxa weeyaan cillo ma aha ama noqonayso oo kale oo iyadoo mustanbado ah oo lala soo baxay oo masaaligtii cillada duruqda ay odhanayaan lagula soo baxay ayaa waxay ahayd idaa xukumkana lagaba ratibayo lahaa xukumkii asalka ee nasku inoogu yimi waxay cilladiisu tahay taa wixii kale ee la midkaana looga qiyaas qaadanaya cilladiina nasbo kuma imane waa wix istinbaad iyo lasoo bax kula yimi kol hadday dee istinbaadkiiba ay suurtagal ahayd inay bannaanaato iyadoo marka naskiiba uu ku yimi iyada min baabi awla ayay noqon wa ama daliilu calaa man qaala waxa aan u daliishanayno in u xujaysanayno inagoo dee ka jawaabayna qowlkiisii isagiina korkiisa xujaysanayna